Kalluunku waxa ay kalluun ku arrinsaday sidii laan dejilahaa adeegyada iyo maamul wanaagga, waana laanku jawaabi lahaa baahiyo iyo codsiyada shacabka. Markaa wayba ku qaybgalayaal iyo su'aalo la xiriira maamul wanaagga ayuu weydiinayaan wasiirka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka hore waxaanu ka mid ahaa ku-qaybgalayaal oo ku hadleen kulankii ee sheegeen baahiyaha badan ee ku jira degmada, waana la baahanyahay in wax lagu qabado ka maamul wanaag ahaan.
degmada marka waxay dhibaato aad u qabtaa kawaanka xoolaha lagu qalo ma qabto kawaan xoolo lagu qalo nin walba gurigiisas kusoo qashaa subaxdii waa la keenaa caafimaad darrada meesha ka socoto iyo dhibka ka socdo waa dareemaysiin sababtoo ah meeshii xoolaha lagu qali jiray waxaan ka samaynay kalluun meel kalluun lagu gado waxaa jira caqabado aada u weyn oo ka taagan dhanka isboortiga iyo garoomada lagu ciyaaro oo in badan soo noqnoqotay maadaama uu awooddaasi haysto waxaan rabaa guddoomiyaha maxaa ka hortaagan in isboortiga uu ka soo dhinaca kale guddoomiyaha degmada marka cusmaan muuse iyo weliba dhansheys hadhow ay kulamada mas-uuliyiinta iyo bulshada degmada marka gruubkii kooxaha ahaa ee maalinta balamiye waxaa imaaday afar koox bis afar koox go-aan ma lagu gaari karo haddii dhallinyarare marka haddii sboortiska xiiseeya ama sboortiska maxaa leenahay sboortiska ah isku imaadaan ay dhahaan gadoomiya annaga qofkaana rabnaa hana hogaamina hadday dhahaan annaga maamul aan nahay insha allah maamulka naga sareeya waa u gudbinaynaa warqadiisa dowladda dhexe maxaa dowladda koonfur galbeed warqadiisa waa uu geeya laakiin maamulkii koonfur galbeed qofuu soo magacaabo qofkiina mala rabo dhallinyaradii iyagana inay qof doortaan ma rabaan wixii annaga waxaa doorbidnay in qofkii dowladda ay keentay meesha inaan ayidno aan dhahno shaqadaa qab ka reeb markoo isku imaadaan ay dhahaan hebelaa rabnaa annaga kooxadha isku imaadaan qaar meel ay aadeen qaar kale meel ay aadeen isku duuban annaga waxaan ballanqaadayna maamul degmo ahaan ka dambeyntii guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali aadan najax iyo weyba siyadeenka dheeradaysadiiyo muhiimagata wada shaqaynta bulshada iyo maamulka maadaama badda ay culays badan dadka ku keentay runtii wasiirka degan wuu ka hadlay anigana waan ku xidhnaya wadooyinkan marka soo gala halkaan marka ilaa iyo number konton in laisku furo halkaan marka ilaa iyo jaziira in laisku furo qorshe guud oo adni oo diyaarsan oo wasiirka iyo annaga aan gacanta ku hayna waaye meediyahaana lagama sheegayo maadaama uu yahay qorshe adni uu yahay laakiin si guud ah marka inay go-doonka ka baxdo eelboor loo yeelo eelboorkeeda la dhiso oo garoonkii diyaaradaha loo dhiso oo cusub meel ku habboon oo amni ah laga dhiso jididkeedana la furo qorshaha noo diyaarsanoo ka mid yahay insha allah tan daroogada iyo oo dhallinyarada dhibaateysa
dardaarta wasiir ku-xigeenkan la qaba dal dadkiisaa dhista degmadan marka idinka idin sugaysaa markii la arko dadka shacabka ahaa oo gacmahooda wax ku qabsanaya maamulkoodii markaasaa hay-adna loo qayldhaamin karaa la dhihi karaa war dadkan hala kaabo war sidaan hala yeelo war dadkan ayagaa wax qabsanaya hala dhiirigeliya la dhihi karaa laakiin haddaad sugtaan oo guddoomiyaha degmada lay ah wax ka sugtaan inuu wax kasta qabto ma qaban karo waa qof keligiis isagii maamulkiisu waa yaryihiin waxba ma qaban karaan qofka shacabka ah maanta waxaa macquule xildhibaanada iyo kulli in macnaa io sheeg kor laga keenaa laga yaabaa laakiin qofkaa rabtaan idinka inaad doorataana macnaa dowladda intaasay go-aansa sharcigaas waa la ansixiyey baarlamaanka waa sharci-dejinka waa ansixiyeen waddankan waxaa ka dhacaya doorasho one man one voda ka dhaca qof iyo cod kula mudan iyo nagada doonaan hana walbadan ku bedela doonaan baahyo iyo sheegada ayaan bulshada degmada markaa